أحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة بسم الله الرحمن الرحيim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeenna andalus bodkast xalqadeenna waxaa marti inoogu ah maanta mar kale sheekh cabdililaah marka hore sheekhana soo dhowow waayahay waxaan rabnaa xalqadan inaan ku falanqayno sheekhana weeraradii koobiyo tobankii sebteembar bal marka hore aan dib ugu laabanno kahor weeraradii koob iyo tobankii sebteembar sidee buu u ahaa wadciga guud ee caalamka islaamka gaar ahaan khuraasaan iyo afghanistaan halkaas oo ay ku sugnaayeen hoggaanka mujaahidiinta alqaacida bismillaah alxamdulilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah intaynan dhicin dhacdadii weyneed ee koob iyo tobanka sebteembar aynan dhicin caalamku sidan u yaalla insha allahu tacaala waxay ku soo beegantay ama horteeda caalamku suu ahaa waagi hore waxaa jiri jiray laba quwadood oo isu dheelitiran oo la odhan jiray niman waarso la odhan jiray iyo niman laodhan jiray nato bas marata adduunka marata ku loolimeeyey xoogaa wayna isu dheelitirnaayeen oo qoloba qolada kale maarata ayay waabsan jirtay marka iyada ah waxaa dhacday qoladii laga reeyey reer waarso ahayd ay dhaceen wixii la odhan jiray atixaada sofiet ugu tunweynaa u kala daatay mukhaabaraadkii reer galbeedku ay kala daadiyeen iyagoo adeegsanaya ninkii laodhan jiray mikhail gorbajof oo marka madaxweynihii ruushka laftiisa ahaa marka caalamku wuxuu waxay yidhaahdaan alqudbu waaxid meel qura inuu dhinac qura u socdo miisaankii hal meel buu maray maraykan baa isu arkay inuu isagu quwadda keliya adduunka ka talinaysa uu yahay oo isu bixiyey booliiska caalamkaba inuu yahay ama shurtatul caalami isu bixiyey dhinacaasu saasay ahayd waxaa markaa oo kaloo jirtay maraykanku mar uu maarata adduunka islaamka uu aad u soo galay bay ahayd oo markii hore badahu ka ilaashan jiray oo beriga u soo degey oo ciraaqna uu ku soo qaaday wixii ay u bixiyeen caasifatu saxraa quwaadkii reer ciraaq iyo quwaadkii sadaam xuseen la burburiyey iyadoo lagu marmarsoonayo kuweyt buu galay sadaam xuseen uu qabsaday iyadoo markaa waxay ku soo beegantay ciidamadii maraykanku ay beriga u soo degeen oo mamlaka carabiya sacuudiya ay qabsadeen oo ereboryadii caadiga ahaa ama madaaradii caadiga ahaa ee madaniga ahaa isu bedeleen madaara oo caskari ah sida madaarkii xaail xagga xuduud ciraaq ku yaalay waxay ku soo beegantay iyadoo raggii markaa ka kacay arrinta oo ka dhiidhiyey oo usaama binlaadin iyo raggii lamid ahaa aad loo cadaadiyey oo usaama binlaadin waxaaba xoolihiisiina lala wareegay tajmiid lagu sameeyey maalkiisii jinsiyaddii sacuudigana laga qaaday oo la yidhi sacuudi waa ma tihid markii dambena uu u baxsaday xagga suudaan u baxsaday suudaanna lagu diray oo la yidhi ninkaa haddaydan qaban waydin burburinaynaa mar labaad uu ka baxsaday oo khorasaan u baxsaday markaas markaa sheekhood gadaal wuxuu ku laabtay meesha la yihahdo afghanistan ama khorasaan buu ku laabtay waxay ku soo beegantay iyadoo culimadii reer sacuudiya la qabqabtay ama culimadii jasiirada joogay oo aan ka xusuusto doctor safar al xawaali iyo ninkii la odhan jiray salmaan cawda iyo raggaas la xirxiray markay dhawaaqeen oo ciidamadan ay diideen soo galay dhulka ay diideen waxay ku soo beegantay iyadoo yuhuuddu gacanta ay maarata furatay oo ay si xaddaafa junuub lubnaan koonfurta lubnaan iyo falastiin ay markaa weerar ba-an ku hayso waxay ku soo beegantay iyadoo oo ka horreeyey intaa dhacdo dhici waxaa ka horreysay afghanistan oo u noqosay meel aamin oo isku aaminaan qaadadii hogaankii qaacida ay isku aaminaan oo ay maasha gabaad ka dhigtaan waxay kaloo ku soo aaday iyadoo daalibaan ay qabsadeen khorasaan oo xukun islaami meesha uu ka dhashay oo wixii weligeedba de gaalo iyo reer galbeed iska ilaalinayanu ahaa inaan xukun islaami adduunka mar dambe ku soo noqon ay arrintaas ay ka hoos baxday oo daalibaan ay markaa dowla islaamiya imaara islaamiya ay ka dhiseen afghanistan ay ka dhiseen waxay iyadoo kale kusoo beegantay iyadoo soomaaliya qudheeda uu quwaadka marata maraykanku ay hore usoo farageliyeen waxaa kale kusoo beegantay iyadoo dhacdanu tii ugu weyneed bay ahayd laakiin qaacida ay nabaro u geysatay maxalliyada maraykanka oo xoogaa juug ay gaadhay sidii wixii ka dhacay daarasalaam iyo nairobi safaradii ku dhacay iyo wixii ku dhacay baakiradii weyneed ama markabkii weyneed kool la odhan jiray waxyaabaha cadan isagana lagu beegsaday xaaladdu saasay markaa u taallay iyadoo waxay kusoo beegantay caalamkii carabtu ay isu dhiibeen maraykan oo xataa uu yidhi waxaad samaysataan quwaad loo yaqaano dircu ljaziira sadaam xuseen iyo carabta kale ad iska celinaysaan waxay kusoo beegantay iyadoo dadku markaa ay u haystaan dadka de aan wax la socon ama aan iimaankooda saa u dhisnayn maraykanka wax ka hortegi karaba inay jirin iyadoo la aaminsan yahay bay kusoo beegantay marka saasay u taallay insha allahu tacaala wadcu saas u yaalay dhacdooyinkaas ka hor waxay ku soo beegantay oo kale iyadoo raggii ka dagaalamay afghanistan ee isugu yimi halka meelo badan ka yimi adduunka carab ha u badnaadeene iyadoo maraykanku amar ku bixiya inaan meesha laga dhameeyo laga tirtiro oo laga saaro oo waxna ay maaragtay dalalka intay ku noqdeen jeelasha laga buuxiyey waxna ay buuraha dee galeen oo dagaal diyaar garoobeen waxna intay ingiriis iyo u gacan haadiyeen oo yidhahdeen waxaan siinaynaa nabadgelyo ama ama waxaa layihahdaa lujuuc siyaasi ay halka aadeen oo saaxadii markaa ay ka furan tahay dagaal maraykanku ku hayo oo dagaalkan ka hor maraykanku dagaal buu ku jiray oo maaragtay aan uusan aad u cilaansan laakiin muslimka waxba ulama hadhin waa la dagaalamayey waana baabi'inayey waxaan is leeyahay inahaas saas ayaa ugu muhiimsan yaa ugu muhiimsan waa tahay markii ugu horreysay aad maqasho dhacdadii koob iyo tobankii sebtembar gormay ahayd sheekhana sideese ku maqashay maxaad dareentay xilligaasi xadadka iyo ahamiyaddiisana intee ayuu kugu qaatay inaad istiicaabto
inta waxaan ku sugnaa magaalada la yihahda bishaawar oo bishaawar waa magaalo madiina afghaniya iyo madiina bakistaniya labadaba aan odhan karno xagga juqraafiyan gaalada ku soo dartay bakistan intay afghanistan ka soo goysay oo hadda siyaasiyan waxay raacsan tahay bakistan laakiin shacabka ku nool waa shacabkii lagu qabsaday ee bakistan lasoo raaciyey waa shacabka loo yaqaano bashtoonka oo afghaanta ah ku nool meeshaasaan joogay xadaskana waxaan maqlay maalintuu dhacay lafteedii baan maqlay oona arkay isagoo waxay dhacayeen xadiskii uu dhacayo ayaan la kulmay goor galabay ahayd waa xusuustaa oo isla maalintii koob iyo tobankii sebtembar bay ahayd goor galaba casar lasoo tukada casar kadib bay ahayd marka berigaa waxaa jirtay qanaadka layaha jaziira ayaa caalamka ku cusbaa caalam carabiga ku cusbaa iyo islaamkaba ku cusbaa oo markaas dardar la soo baxay marka waxaa meeshana guryaha dadku internetka awood uma wada lahayn inay wada gashadaan ama ka daawadaan marka waxaa jirtay waxaa la saaran jiray suxuun waaweyn ama dhish wixii loo yaqaanaba ninkii haystoonbaa aad u daawan jiray walaal suuri oo la yidhaahdo abumathana suuri ayaa wuxuu ka mas-uulka ahaa ama mudiirka ahaa dhakhtar ku yaala bishaawar oo reer kuweyt ay sameeyeen oo loo yaqaanay mustashfa kuweyt al khayr kuweytii khayrka badnaa baa u dhistay dadka reer afghanistan bay ka wadaan halkaasuu joogay marka anigiyo walaal nin kaleo la yidhaahdo ibraahim alacdami oo ciraaqiya abu xudeyfa marat kunyadiisu ahayd baan arkeen aynu musana u tagno galabta aan soo daawanno jaziira soo daawanne markaan u soo gallay uu noo furay dhacdadiin baan la kulanneba sarihii oo dhacaya diyaaradihiio baalka ku dhufanaya maxaliyad caalamkii marka xoogaa waxay nagu noqotay shay sadma ama kedis oo kale wax maaragtay aan aan suuragal ahayn marun baa waxaanum oo xaqiiqa mise waa wax la jilayo waa garta arrintii waan yaamnay xataa ayarkii ciraaqi la socday isagoo lahjadiisa ku hadlaya buu la yaabay markaasuu leeyay yaabee suduuq jidiib wuxuu leeyahay hada layaab ma runbaa musawaabeen wax horteeda ka muuqaa uu leeyahay dhammaan marka waa aamusnay indhaha un baan ka daawannay marka maalintaa saas xaalku meeshaas ayaanu kula kulmay iyadoo xadiskii dhacayo kolle anugu goorgale baan joognay laakiin dhacdadu way naga horreyso de waxaa faraq ku jira tawqiidka ayaa maraykanka iyo isku wakti maaha iyo bakistan isku wakti maaha waxaan filaya waqti anugu daawanayno ka hor toban saacadood ka hor iyo wax lamida inuu xadas ku dhacay laakiin iyaga goor subaxay u ahayd waa xusuustaa goorta uu maraykan wax ka dhaceen subax bay barqay wax saas anaguna marka galab baan joognaa bagastan waan joognaa marka faraq baa jira arrintu way naga horeysay laakiin anagu waxaan la kulanay iyadiyo sidii life oo kale kusoo celcelinaya qanaad kusoo celcelinay kusoo celcelinay sawiradii taas bay ahayd maxaad dareenteen waxaan dareen xaqiiqatan yani waa ama kaag waxa leeyahay soomaalida ama dahsha yani waxaan ma runba ma beenba qof walba caqli waa kala aamusnay xataa saddexdii meesha fadhina waa kala aamusnay nin walba indhahan buu ka daawadaa daawadaa daawada shib baa nidhi arrintii markii dambe waxaa noo dhacday un kolli inuu xadas dhacan yahay laakiin waxaan dareennimaa wuxuu ahaa markiiba markii maaragtay aanu goobtii ka kacnay oo dadkii la kulanay baa qaarbow dadkii isku mid maaha qaar waxay leeyihiin arrintan qaacidaa samaysay bay leeyihin oo waa tii usaama maaragtay uu u goodiyeyey maraykan iyo reer galbeedka u goodiyeyey qaar waxay leeyihin maye waxaa sameeyey maraykanka laftiisa mukhaabaraadka sameeyey say marmarsiinya uga helaan in afghanistan iyo xukuumad taalibaan islaamiya ay ridaan qaar waxay leeyihin yuhuuddaa samaysadoo si maaragtay maraykanka ugu dirto oo u baabi reer afghanistan iyo loo baabiyo qaacido wixii ka jooga meelahaas loo baabiyo laakiin anagu kolleyba ina dhacdo dhaba tahay oo in dhalanteed iyo wax filila jeli ahayna waan aragnay muddona ayayna nagu qaadatay laakiin saan arrintu istawcaab usan u fahamno xoogaa intii muddo oo aaraab badani soo dhacday marba dadka qaar wax xaliilinayaan akhirkeedi arrintay dhab bay noqotay xaqiiqay noqotay sidii ay ahayd baanuna u rumaysanay oo maarata u ogaanay oo waxay noo sheegeen raggii buuraha ka qabanaya ka imanaya wasiiristan iyo meelahaas in raggii qaadada ayba halkaas xaflad ku samaysteen isugu hambaliyeynayeen oo iyagu ay ka dambeeyeen arrinta marka waa inoo caddaatay
xilligaasi hadda waxaa laga joogaa sheekhana afar iyo labaatan sano maxaa ka xasuusataa dareenkii iyo shucuurkii ay muslimiintu ku qaabileen khazawaadkii manhattan wallahi waxaan odhan karaa shucuurku waxay waxa layaha shucuur musdawij kala duwan oo dadka qaarba sibay waxaan ay dareen dareenkoodu ahaa qaar saan kuu sheegay dee dadka kaba dhacsan oo iyagu aan la socon marin wax la yeeli karo aan la socon maaragtay qaacidain awooddaa leedahay iyagu riwaayadaha beenta yuhuud baa samaysay iyo maraykan baa samaysay iyo waxaan run maaha iyo oo maxay qaacida u samaynaysaa maraykan laba daaroodoo laga dumiyey maxay yeelaysaa uu ka argoosanaya muslimiintu waa nagu soo duulaya rag saasay hawsha u wadeen rarkii laakiin dareenka saaraa oo arrintan la socday oo dee la socday hadiidaadkii sheikhu uu bixinayey iyo dhaartii u dhaaranayay maraykan iyo u dhaaranayay maaragtay inuu ayan maraykan nabad ku joogan ilaa si dhaban looga dareemo nabaddaas falastiin looga dareemo markaasu inay argoosi tahay oo maaragtay arrintu ay tahay maaragtay argoosi laga argoosanayo maraykanka ayay farxadna way ku dareemeen dadka ayaga farxad bay ku dareemeen farxad bay maarad ku qaabileen oo waxaan xusuustaa iyagoo shawaaricdii bashaawar afqaantu ay ku wazacayaan ama dadka u qaybanayaan xalwayaadka ama macaanka kuwa igu jecel yihiin mindhi waxay yidhaha mindhi yidhaha mindhi ay qaybinayaan oo faraxsan yihiin marka shucuurka muslimiintu ninkii muslimiinta maarata dareenkooda dee la qabay ee jeclaa inay muslimiintu guulaysato ee aaminsanaa muslimiintu ilaahay maaragtay inuu gargaari karo wax kasta ay samayn karaan haddii ilaahay ku taageero saasuu u farxay laakiin ninkii awalba qalbiisu iska bukay ama xukuumaadka ka qaadanayey wararka iyo mukhaabaraadka gaalada isagu sidaa kale uu udhigayayoo qaacida waxama samayn karto intaa way taal daran tahay qaacida diyaarada ina kaxayso yaa baray waxaasaan maqli jirin sida ku cad taariikhda sheekhana horaantii markii weeradu ay dhaceen alqaacida ma sheegan mas-uuliyadda weeradaasi weliba waa i dafirtay sida taariikhda aan ku hayno taas oo ahayd culays ka dhashay marxaladdii xilligaa lagu jiray dhinacyada loo malaynayey inay ka dambeeyeen yaa ka mid ahaa oo dadku ay saadaalinayeen
saan horeba maarata xoogaa bidhaamiyey waxaa dadku ay lahaayeen qaacida awooddan ma laha hadday maarata iyadu samaysa way sheegan lahayd way ku faani lahayd marka nimanka yuhuudda ah ee muusaad la yidhahda iyo mukhaabaraadkooda iyo si da maraykanka iska kaashaday jihadaas ayaa samaysay waxaan inagu waxaan samayn karna maaha oo iyadoo loo raadinaya marmarsiyo sidii muslimiinta loogu soo duulo ayaa maaragtay jihaadkaasay dadku ay u malaynayeen dad badanna waxay aaminsanaayeen oo markiiba dee warku idaacadaha ka bixin iyo qaacidana si toosa uga soo bixina laakiin markay soo gaadhay wixii ka dhacay wasiiristan iyo meelihii ay qaadadu joogtay iyo xafladihii lagu samaystay marka ragnadi markiiba waxaa leeyahy inay qaacida samaystay way u caddaatay laakiin dadka kale wahamkaas iskaga noolaayeen mukhaabaraadka maraykankaa sameeyey mukhaabaraadka yuhuuddaa sameeyey inagu ma samayn karo labadaas uunbaa qolyaha jihooyin ka dambeeyey saddexdaasu ahayn dad aaminsan inay qaacida samaysay samayn karto ayna samaysay iyo dad aaminsan inay ayan samayn karin oo gaaladu ay soo maleegtay arrinta labadaasay u kala baxsanayeen dadka waaya maraykanku si aan miisaamneyn ayuu sheekhana uga falceliyey weeradan markii ay dhaceen isagoo ku dhawaaqay dagaal saliibi ah oo ka dhanaa muslimiinta ma kuu muuqataa sheekhana in alqaacida ay si fudud ku awooday in wejiga dhabta ah ee maraykanka ay bannaanka soo dhigto muslimiinta caalamkana ay tusiso arintu saas wey sidaas arintu ahayd maraykanku hore dagaal wuu ku jiray markii horeba ma aamusna gacmahana uma laabnayn wuu dagaalamay muslimiinta u baabiinayey laakiin si tartiib tartiiba oo aan maratay caan calan ahayn oo se aad u muujisan oo caalamku dadka dadweynuhu inta badan la socon uu dagaalka u waday haldoorka dad ummaddu beegsanayey meelaha muhiimku ka garaacaya sida meeshan ku sheegaya shifaa iyo wixii lamida iyo wixii maarata shirahda muslimiinta ay faa'ido u leeyihiin oo dhan dagaal wuu ku jiray laakiin qaacida uu usaama ugu horeeyo ilaahay maarata shahadisla ka aqbale waxay aaminsanaayeen waxa hawshan oo dhan wada ee xukaamtan carabta meesha ku haya inay maraykanka tahay isla markaa dadkii reer jaziira alcarabiya ee sacuudiga u badnaa iyo khaliijka xukuumadihii bay ka dambeeyaan xukuumadihii bay ka dambeeyaan xataa culimadoodii ayaa xukaamtii u arkaya inay yihiin maxaa la yihahdaa weliyu amriga inay yihiin maxaa la yihahdaa amiiruulmu'miniin iyo awliyaa al amr oo dadkii uu u seexinaya usaama markaa intuu sacuudiga ku dhufan lahaa ama uu ku dhufan lahaa meelo kaleo khaliijka ah wuxuu doortay inuu markuu maraykan ku dhufto radul ficilka waxa kasoo bixi kara jawaabta kasoo bixi karta shucuubtaas iyo iyo xukaamta iyo xukaamtan wixii kasoo baxay markiiba inay dhaleecayn iyo qaacido ay afka maaragtay waxba ula hadhin af iyo adin ula hadhin maraykankana ay la safteen markuu ninkii boosh uu yidhi dadku ama annaga midna raacya ha noqdeen iyo mid qaacido raaca oo baabaa marka waa ku iyagoo dhan cadaysta inay raacayaan marka qaacido aad bay maaragtay wejigii xaqiiqigaha ee dhabtaha ayay ka rogtay qanaacii bay ka rogtay wx isku qarinayay waxayna xusuustay inuu maraykanku uusan qaacido keliyana u jeedin taalibaan keliyana u jeedin muslimiinto dhan inuu baabiyo uu maratay hadafkiisu yahay saas inay taa muujiyaan bayna ay u beegsadeen isaga laftiisa oo waatuu saami odhan jiray maraykanku waxaa weye ra'sul afca waa abeesada madaxeedii abeesada hadii madaxa laga dilo inta kale awood ma laha waatuu kale odhan jiray ameerika waa hubal ulcasar waa waa sanamkii adduunka casrigan ugu weynaa marka isaga haddii la baabiyo wax kale way raacayaan marka maraykankina markii lagu dhuftay markiiba isma hayne si aan maarata miisaanen yaa ayuu maarata kaga jawaabay oo waatuu ninkii boosh ninkii markaa xukumaya waatuu issoo taaga uu yidhi waa xarbi saliibiya marka dambe may uma jeedin waatay isku daya inay qariyaan marka wejigii dhabtaha ayaa soo baxay taasuna waatay raadinaysay ama ay rabtay qaacida inay ummadda u tusto inuu maraykan sidaa yahay
sheekhana saamaynta weeraradan marka laga hadlayo afghanistan way ka duwaneed dalalka kale madaxii hore ee lajinada sharciga mujaahidiinta alqaacida sheekh abuxafsa al muritaani oo bixiyey waraysiyo dhaadheer wuxuu ku tilmaamay in reer afghanistan ay aad ugu farxeen weeraradii dhacay sababtuna waxay ahayd in muslimiintu ay aad u nacayeen maraykanka adigu xilligaasi sheekhana waxaad joogtay deegaanada een u dhexeeya xuduudda bakistan iyo afghanistan ma mulaaxadaysay arinta uu sheegayo sheekh abuxabsa almuritaani jawaabtu haaha weye saasay ahayd sheekh waxaan filaya wuxuu joogay isagoo kandahaar buu joogay gudaha afghanistan buu ku jiray aniguna maalinta waxaan ku sugnaa magaalada bishaawar oo saan sheegay magaala afghani reer afghaanna maaratay iska leeyihiin bakistanna xoog loogu soo daray oo ingiriiskii hore isdamaarkii hore saa uu ka yeelay laakiin shacabka ku noolay ay shacabka reer afghanistan ay yihiin reer afghanistanna sidoodaba gaalo way necab yihiin dabiicadooda gaalo way necab yihiin waxaa la yidhahdaa waa maqbaratul imbaraadoriyaat waxay baabi'iyeen nimanka ingiriis loo jira ku baabaayo oo marka intay cadhoodeen ay bishaawar iyo maaragtay magaalooyinkan mardaan iyo kusoo darayaan bakistan kusoo darayaan waxay baabi'iyeen imbaraadoriyadii shuuciga ahayd ee sofiyetka yaa ku burburtay waxaa ku burburay kadib tii maaragtay maraykanka ahayd oo u dambeysay oo ay ku burburtay waa dad gaalada necab aad bay marka u farxeen marka jugtaymi ay arkeen ama daawadeen ama maqleen wixii ku dhacay maraykan aad bay ugu farxeen waxaan xusuustaa magaalada bishaawar layahdo maalintaan kuu sheegayo iyo maalmihii ka dambeeyey dadku maxalkaad soo gasho ama dukaankaad soo gasho ama baqaalada meeshaad soo gasho waxay wazacayaan weliba hadday kuu garkaan dadkii muhaajiriinta carabtii inaad tahay raggi wax sameeyeyhalwad baasaa lagu dhiibayaa lagaa qaadan haddaa taa lacagta bixi taa waa lagaa diidaya marka aad bay u farxsanaayeen waana sidaa sheekh u sheegay reer afghanistan aad bay ugu farxaan arrinta runta habeenkaas markii galabtii la daawaday habeenkii habeenkii dhan magaalada rasaas baa ka dhacaysay dadkaas waa dad isku hubaysan qabaa'ilkii ma hubkooda iska wata waa rasaas baa habeenkii hore dhacaysay maalmaha iyo maalmihii ka dambeeyana wataan kuu sheegay maxalkaad gasho haddaad shay waxyaalahan ay laysu hadeeyey aad ka dalbato waxyaala macmacaanka gaar ahaan markaad aad tirahdo maarata ama kiila xalwada ii saar ama laba ii saar tirahdo may may lacag lagaa qaadi maayo ku leeyahy isagoo ku faraxsan yani idinka caraba idinka mujaa idinka raggeena mujaahinta u yimid dagaalka meesha ayaa geystay arrinta arintaa darteed baa madaxa dadka saari ayaan taas waliba carabta marka aad bay ugu farxeen xaqiiqatan aad bay ugu farxeen arrintaas waaya dhicitaankii weeraradii koob iyo tobankii sebtembar maxay dadku ku macneeyeen wixii dhacay mase u muuqatay muslimiinta xilligaa in maraykanka uu soo qaadi doono weerar baaxad leh oo uu ridi doono dowladdii islaamiga ee afghanistan dadku runtii waxay anigu macnaynayeen dadku saan kuu sheegay laba nooc bay ahaayeen qaar maraykanka kabadda iska rabo oo inuu islaamkan inuu adduunka xukumo iyagu aan meel wan boos ugu jirinba kuwaas iyagu in maraykan wax loo geystana way nabcaayeen waxaan xusuustaa kuwa malaha ay u xereysnaayeen sponsorka la odhan jiro maraykan raba inay aadaan oo markii waxay dhaceen meelaha ka caytamayo le maraykanna wax lama yeelin annagana safaaraddu albaabada naga xirhatay fiisada la siin maayo isaga waxaba ugu weyn waxaan muslimiinta iyo gaala dhex maraya waxa uga weynba fiisaha maraykan ku aadayaba noocaas way jiraan iyagu saas kuwaas kuwaasay ku macnaynayeen dee ragga kalena waxay ku macnaynayeen oo qadiyadda fahamsan oo islaamka dila tacaadufaya iyo qof kastoo muslim wuxuu maaragtay ku cabiraya inay tahay aargoosi oo loo aargoynayo oo loo aarayo wixii maraykanku shucuubta muslimka uu ku hayay gaar ahaan meesha filistiin la yidhaahdo kuwaatuu usaama lahaa markii la weydiiyey baryaha kadib wuxuu lahaa markii arrintuu xad dhaaftay oo reer falastiin wax ku dhacaya aan aragnay xataa uu kusoo daray soomaaliya uu leeyahay iyo dacmiga maaragtay reer qarbigu ay maaragtay muslimiinta soomaaliya ay isugu tageen ay la dagaalamayaan oo aan aragnay wuxuu leeyahay acmaasha foosha xun ee ruushku ka samaynayo muslimiinta u geysanaya muslimiinta shiishaan ku nool oo aan aragnay wuxuu leeyahay hindigo hinuuddu waxay ku samaynayaan muslimiinta mustadacafiina reer kashmiir oo aan aragnay buu leeyahay cadownimada yuhuudda ee ka soo horjeeda ka dhacaysa weerarada ka dhacaya lubnaan ayaantaa junuub lubnaan baa wax ka socdeen yuhuuddu garaacaysa lubnaan waxaa ka dhacaya iyo quwaatul ameerikiya maaragtay soo aanu aragnay ciidamadii maraykanka oo bilaadul xarameyn qabsaday oo aan aragnay wuxuu leeyahay dacmiga iyo kaalmada aan xadka lahayn ay maraykanka u geysanayaan yuhuudda u geysanayaan siinayaan ay ku garab taagan yihiin intaa markaan aragnay ayaan ugu kaliftay buu leeyahy inaanu qaadno oo camaliyaddan aan maaragtay aan samayno wuxuu kaloo dee dhaartiisii waad garanaysaa markii qofkii saa u fahamsan oo tahdiidkii sheekhu bixinayey iyo arrimaha iyo waxa dhacay isku xidha wuxuu fahmayey arrinta inay qaacida ka dambeysay sheekhu haddii ku dhaarta u lahaa dee uqsimu biاllahi alcaظiimi aladii rafaca aلsamaaءa bilaa camad lan taxluma ameerika walaa man yaciishu fi ameerika biاlamn qabla an naciishahu waaqica fi filastiin sheekhu ku dhaaranaya wuxuu leeyahay ilaaha samadan taagay tiir la'aan baan ku dhaartay wuxuu leeyahay maraykan kuma riyoonayaan iyo dadka maraykanka ku nooli inay nabad maarata amni kuma riyoonayaan ilaan annagu amnigaa ku hello si dhaba ugu hello filistiin looga helo oo reer falastiin amni ay helaan oo maaragtay xasilooni ay helaan oo dagaalka lagu wada laga joojiyo wa qabla an takhruja buu leeyahay jamiicu quwaat alkaafira min ardi maxamedin sal ly slam daartaa sheekha ninkii dee fahamsan iyo tahdiidkaas muslimiintu iskama dhaartaan waxay sameeyaan way ka dhabeeyaan marka arrinkiisa u fahamsanaana wuxuu ogaaday arrintan inay tahay wuxuu u fasirtay inay tahay aargoosi oo hubalkii casriga laga aargoostay ayuu ah waxaan la soconaa sheekhana weeraradaas markay dhaceen kadib maraykanka inuu duulaan soo qaaday oo imaaradii islaamiga ee afghanistan dumiyey arrintaa dadku ma sii saadaalinayeen inuu tallaabo noocaasa maraykanka qaadi karo
xaqiiqatan qofkii markaa khorasaan ku noolaa wuu sii saadaalinayey oo iyadaan la burburin maaragtay taawaradii la burburin oo dhacdadu ayna dhicin ayuu maraykanku mar kasta wuxuu odhanayay taalibaan haddaydan soo dhiibin usaama bin laadin xukunkiina waan ka tuuraynaa meesha waad baabi'inaynaa mar uu lacag iyo ku ku xaawilo inuu siiyo imaaradii reer afghanistan sida mulla cumar oo kaliya intuu maal soo diro uu yidhaahdo waan dhisayna dadkaan idiin dhisayna lacag baan idinka dharjinaynaa iyo maruu silaax iyo hub ku hadidaba wuu soo dhaaranayay maraykanku waana ka go'nayd inuu afghanistan imaara islaamiya uu rido oo marmarsiiyo unbay tahan iska noqotae horey buu ugu hameeyey arrintan hore buu ugu hameeyeyo dee khadkii casaaye saddexdii shay hoosta khadka ka mariyey oo ahaa inaan islaamka wax dowlad islaam isku xukumta ayaan ka dhalan inaan jihaadka iyo maaragtay qori aanan arki karin inaan wax ku hamiya khilaafa islaamiya aanan arki karin saddexdii ay diideen reer galbeed iyo maraykan ay diideen saddexdii laba ka mida afghanistan markaas ka socotay oo waxay ahayd jihaadkiina waa ka socday imaara islaamiyana waa laga dhiso islaam isku xukunta khaliifadiina waaba dhagaxii horreey baa la dhigayo imaara islaamiya waxay ahayd inay dhagixi horeeye oo khilaafa islaamiya maaragtay lagu dhisay ahayd marka wuu rabay inuu baabi'iyo waa lala filayay inuu soo weerari doono reer afghanistan iyo raggii qaacidee jooga meeshaas aad bay u tawaqacoyeen inuu maraykanku uu soo weerari doono dee maraykanku marka horeba kama marnayn oo waktigaa ka horbu rag beegsanayo oo diyaarahaysa daronis ku beegsanayo ku leynaya meesha marka arrintaas arrin mutawaqac ayay ahayd waa tahay waxaa jiray sheekhana muuqaalo uu baahiyey kanaalka aljaziira oo xilligaasi la kulmay shakhsiyaad ka tirsanaa mujaahidiinta laguna soo bandhigay xogo muhiim ah oo ku saabsanaa weeraradii koob iyo tobankii sebtembar goortii kugu horreysay ee muuqaaladaasi aad daawatay halkii ayaad joogtay oo aad ku sugnayd maxaadna dareentay markii aad aragtay wejiyada qaar ka mid ah haliyadii maraykanka dacarta leefsiiyey maxaa qalbigaa ku soo dhacay oo dareentay xaqiiqatan qofkii horeeya oo arko maaragtay oo iclaamka ka soo muuqda oo la kulanto maratay weli wax filaya muqaabalada waxaa sameysay qanaad jaziira samaysay waryahoodii la odhan jiray yusri fawda barnaamijkii siriyo liqaada liqaaya odhan jiray ninkaas ayaa dhacdid u horeysay qofka u horeeya qaabileena xasaan isleeya wuxuu ahaa ramsey bin shayba ayuu ahaa wiilkii reer yamaneed ayuu ahaa oo xiriiriyihii ahaa isku xiraya raggii dagaalamayey ee maaragtay howlahan fulinayey munasiqoodii ahaa ama isku xirahoodii ahaa isaga laftiisuna rabay dagaalka inuu ka qayb galo oo uu diyaaradahaas duminaya diyaaraha duminaya uu kamid noqda laakiin fiisihii maraykanka loo diiday ninkaasu qofkii horeeya arko qaabilaan iclaamku qaabilaan sawirada uu soo bandhigay markii dambe oo raggii camaliyadda fuliyey markaan arkana dee qof kastoo muslimas u farxay aad baan u farxay oo waxaan ogaaday dee ummaddu inuu weli nool dad nooli ku jiraan ummadda dad nool inay ku jiraan oo wax qaban kara oo hamigooda hime caaliya leh oo adduunkan in khilaafa islaamiya lagu soo celiyo hamigooda yahay naftooda u horeya markaan arkay wujuuhda maaragtay maxamed cadiya iyo raggii lamid aha aad baan arrintaas maaragtay yaan maarata runtii farxad ii gelisay waxaana ogaaday dee inay maarata ummadda nooshahay weli weli rag nooli ay ku jiraan aad ma arrintaa ugu farxay wakti ugu horreeyey aan arkayna waxay ahayd laba kun iyo labadii waxaa meeshan joogayna waxay ahayd meelihii aan ku noolaa bishaaru iyo meelahaas ahayd markii heshiisiira soo deysay markiiba dadkii waxaan isleeyahay ugu horreeyey arkay inaan ka mid ahaa ayaan isleeyahay insha allahu tacaala waa garta maxaan ka naqaanaa haliyadii fuliyey weeraradii koob iyo tobankii sebtembar walahi raggaas waxaa rag dhalinyaro ah oo ilaahay maaragta u dooray arrintaa inay sameeyaan oo maaragta weliba rag mutacalimiin ay ahaayeen oo rag dayaariina ama maaragtay diyaaradaha duuliyaala iyo rag maaragtay muhandisiin oo injineera ay ahaayeen oo dhammaantood reer galbeedka maarata wax ku bartay ama ka baranayo arday ka ahabay ahaayeen kolle magacyadan xusuusto ninkii maxarsileey isagaa hogaankooda ahaa maxamed cadda waa nin reer masara oo maasha allah tacaala dee raggii hogaankiibu ahaa waxaan filayaa diyaaraddii u horreysay oo burushka koonf ku dhacdayna ninkii hogaamiyay isagu ahaa hani xanjuuri nin layihahdan ka xusuustaa waxaan ka xusuustaa magacyadu way badnaayeene rag badan bay ahaayeen siyaad sharaax iyo raggiisii baan ka xusuustaa sagaaliyo tobankama magacyadooda hadda magacyada usoo dhici maayo dhammaantood laakiin ragga dhammaan yani raggaas waxay raggan kala dhicin bay ahaayeen oo xulay ahaayeen raggaas de waxay ahayen rag maarata ummadda maaragtay madaxeeda insha allah kor u qaaday bay ahaayeen gaalana afka ciidii oo geliyey marka ragga waxaan leenahay ilaahay sagaali tobanka ahaa ee camaliyadda fuliya iyo kuwii kale oo maskaxdii ka dambeysay ahaa camaliyadan ragga fuliya rag kalaa ka jira iyaguna door weyn ka qaatay ama dee raggii sidii khaalid sheekh iyo raggii lamid ahaa raggaas udheed waxaan kaba dhacaan raggaa camaliyadda galay raggaas oo dhan waxaan leenahay iyo raggii dee qaadada ahaye takhdiidiya arrinta ee khorasaan maaragtay ku karkariya arrinta dhammaantoodba waxaan leeyahay ummadda madaxooda kor u qaadeen ilaahay maanta gidda way wada shahiideen qaarna xabsiyada gaalada ayay ku jeebaysan yihiin waxaan leeyahay kuwa maaragtay ilaahay la kulmayo shuhadaadaana ilaahay firdowsul aclaa ku warsaaqo kuwa oo gaalada u xiranna ilaahay ha sii daayo oo ka fakiyo gaalada gacanta ku haysa noloshana ilaahay khaatimo fiican ha ugu khatimayaan leh
maxaad nooga sheegi kartaa sheekhana waxay muslimiintu ka dheefeen khasawaadkii koob iyo tobankii sebteembar maxaase laga baran karaa weeradaas muslimiintu weerarada wax badan bay ka dheefeen saan isleeyahay horta quwaddii adduunka maalintaa rabtay inay ku amar ku taaglayso oo maraykan la odhan jiray oo kibirsanayd quwadda iyadaa awooddoodii baa la tusay nimanka maraykanku waxay ahaayeen niman maarata maalinta inay dee ilaahnimo in adduunka inay ilaah u yihiin isu dhiga bay ahaayeen si iyagu u arkayeen waxay ku hadli jireen oo odhan jireen dhabacooda baa jiray cadow alaxmar iyo cadow alakhdar bay odhan jireen cadow alaxmar meel baan saaray waa ruushkii wixii loo odhan jiray aljeish alaxmar ee ruushkii markay iyo maxaa la yihahda sofiyetka baabiiyeen cadowgii akhdarka ahaa baa noo hadhay oo islaamka u jeedaan cadowgii cagaaraa ayaa noo haray islaamka hadii goor caalamadaas waxaa lagu yaqaanaa cagaarkii waxaas marka waxay halkaasay u dhaaranayeen waxayna odhan jireen cadowgaas waa mid jiifa oo weli hurda laakiin intuusan toosin intuusan toosin hadduu toosan lama kari kara intuusan toosin yaan rabnaa meeshas inaan ku baabi'ino oo raggooda maarata maxaliliintooda iyo raggooda dee wax takhadiidiya munadiriintooda saasay hala qabto cadowgaas waa kii hore waa baabay kanna ha lagu daray ku taami jireen marka waxyaalaha laga faa'iday cadowgii saa u fakerayey ee islaamka inuu baabi'iyo rabay ee adduunkana maaragtay isu dhigay isaga inuu ka taliyo oo ku dhawaaqa waxa loo yahdo cawlama cawlama adduunku inuu yahay qarya caalamiya global village waxay odhan jireen u bixiya adduunku waa hal qaryo hal dhaqan ha yeesho hal meel ha laga xukumo wax kaloo ka leexsan ama wax kaloo ku fikera lama ogola ninka ilmakasta arrinta isu dhigay ayaa warkoodii la beeniyey waxaa laga faa'idaystay marka haymanadii amerikaanka iyo maaragtay isdhul qabsigiisa iyo islaamkii wuxuu inuu baabiiyo in la xakameeyey taa waa laga faa'iiday waxaa kaloo laga faa'iiday nimankii maraykan ahaa dee in maaragtay heybadoodii hoos loo dhigo oo meelaha la beegsaday saad arkaysid waxaa weeye meelihii ugu muhiimsanaa meelihii ugu muhiimsanaa weeyaan waa ilihii dhaqaalihii ugu muhiimsanaa iyo meeshii ciidankooda maraykanka laga xukumayey waxa baantagoonka u yaqaanaan meelaha hayowi ay ahaayeen meelihii ugu muhiimsanaa ayaa la beegsaday dhaqaalihii dhulka la geliyey oo maraykan maalintii ilaa maanta uu kasoo kaban la'yahay dhaqaalihii maarata ka burburay inuu soo kabsado ilaahda waa awoodi la'yahay ciidankoodii isu arkayey maxaan lais hortaagi karin oo inuusan ninka jundiga amerikaanka inaa maarata wax dhiba loo geysan kara loo arkayana waxaa la ogaaday inuu adcaf geesh yahay ka ugu daciifsan adduunka ciidamada ugu daciifsan weligood waxaa la sheegaa maraykanku meelu ku guulaystaba lama aragba dagaaladuu galay dhiiqooyinku galay iyo dagaaladuu galay xarbu kuuriya waxa la yidhahdu galay sagaal boqol lix iyo kontonkii waa ku baaba'ay xarbu vietnam buu galay toddobaatanaadkii ama dhowr iyo lixdanki sideed iyo lixdankii laga soo bilaaba ilaa toddobaatanki koodii maalma ku jiray wuu ku baaba'ay wuxuu galay soomaaliya u yimi sagaashan iyo saddexdii labadii meelahaas isagoo uu ka baxsaday oo ka cararay uu ku jabay afghanistan buu yimi maanta aragnaa inuu ku jabay ciraaq buu burburiyey oo quwaddii maaragtay ciraaq ka talinaysay sadaam xuseen iyo wuxuu ciidankiisa uu burburiyey laakiin ciraaq qudheeda guule kama gaadhin isagoo wax uu ka dheefay arag buu iskaga baxay oo hadda wax yarba jawaab yar buu ku sii haray meelo yar yar meelahana inuu ka baxo baa rabaaba hadda uu iskaga cararo almuhim maraykan nimanka la yidhaahdaa meel ay guula ka soo hooyeenba lama arko iyagoo saa u liita adduunka haddana wuxuu haystay inta iclaamkoodii iyo dee lagu iyo warbaahintoodii lagu kadsoomay waxa loo arkay waxaan la loodin karin taasna waxaa la tusay caalamka waxaa la tusay maraykanka inuu yahay wax aad u liito oo laga adkaan karo oo laga adkaan karo oo meel la saari karo taasna waa wax kale laga faa'iiday waxaa kaloo laga faa'iiday in ummadda islaamka loo muujiyo oo qaar u haysteen maraykanka dee ku hamiyaan oo inay fiisa ka helaan yaa mar maraykanka ku gaadhsiiyo caalamal xor idaacada intay samaysteen dadka saa ugu buufin jireen ma waxaa la ogaaday waxaanu inay iska tahay beenbeen iyo dhalanteeda ee waxaa xiqdiga ku jira iyo xumaantay islaamka u hayaan iyo cadaawadda u hayaan baa bannaanka lasoo dhigay markuu boosh intuu dhaartay uu yidhi wax kasta oo marata iga soo horjeeda waan laynaya oo uusan kala soocin raggii la dagaalamayey iyo dadkii maxasta ahaa ee dumar iyo caruur lahaa iyo uusan kala soocin markaana taasna bannaanka waxay soo dhigtay dee qof uun qalbigu ka daboolan yahay mooye maanta waxaa la ogaaday maraykan wax khayra iyo wax u hayo iyo wax saanu muslimiinta u hayo inayan jirin taasna bannaankii soo baxday taa soo baxday waxaa kaloo suuragal noqotay dee in lagu dhiirado in maraykanka hadda qaacida kasoo dad kale ay ku dhiiradaan inay wax u geystaan oo xagga waxaa la yahdaa in maraykanka wax liitaya markii la ogaaday dad badan ba maanta laga raba inay ku fikerayaan inay la dagaalamaan heybadiisana taan kuu sheegay waxbaa la jebiyey lianno ahdaaftii ugu muhiimsanaa oo caskariga ahayd ama dhaqaalahayd baa laga burburiyey waxaa kaloo ka soo baxay laga faa'iidey shuculadii ama dhimbiishii jihaadku inay fitay oo hadda caalamkii dhanba meelo badan ay ka oogan tahay berigaa iyada ahaa hadda saxaraa alqarbiya iyo dhulka saaxilka galbeedka africa jihaad saas uu kama socon laakiin maanta maanta maasha allahu tacaala intaasoo dalbay isku ballaariyeen walaalihii maaragtay mujaahidiintaha soomaaliya waa toona insha allah sharqi afriqiya wax weyn baa ka socda jaziirada carabiya ka socotaa meelo kale ka socotaa dhimbiishii jihaadkuna way fiday waa laga faa'iiday oo markuu maraykanka colaad u qaaday dee dadkii inay wax iska caabiyaan oo cadowgan maaragtay aan waxba ka reeben inay qoriga u qaataana taasna waa laga faa'iiday waxaa kaloo laga faa'iiday waxaa jiray tandiimiyo urura khurasaan iyo meelaha lamida ka jihaadayey oo iska yar madax banaana laakiin markii arrintu ay ay maaragtay arrimahan u dhaceen kadib laba kun iyo soddobadii qaar ku biira tandiimyo badan oo kii nimankii jamaca almuqaadili libiya ka mid yihiin qaar badan baa ku biiray oo si toosa qaacido u noqday oo waxay oo xubin ka noqday xubin ka noqday ha taasna waa laga faa'iiday in muslimiinta ay midoobaan ku midoobaan arrintaa oo xarakadaaba ka mid a xarakadiina way ka mid tahaa xarakooyin badanoo marka hore ka dagaalamayay sidii quduur iyo dalkooda qura ka dagaalamayay ayaa marka waxay ku xidhmeen markaskii iyo qaaciday ku xidhmeen marka jihaadkii caalami noqda halkaas maaratay saas u xoogeystay taasna waa laga faa'iidaystay maxaase laga baran karaa marka weeraradas
wallahi waxaa laga baran karaa in horta maraykanka uusan siduu wuxuu sheeganaya iyo wuxuu dhowatay sonaha iska liito haddii ilaahay maarata loo kaashado oo qoriga loo qaatana in la baabi'in karo gebigiisaba maarata haddii weliba ay muslimiintu isgarab taagi lahaayeen mujaahidiinta maraykan waxaan leeyahay inooma soo dhowaadeen baanba isle imaba soo dhowaadeen baan isleeyahay waxaan xusuustaa sheekhii la odhan jiray sheekh cabdilxamiid alkishki waa sheekh masri oo indhaal abuu ahaa laakiin ilaahay cilmina baray geesinimo iyo jurca carabkiisa ku dagaalami jiray waa ninkii markii soomaaliya lagu dilay culimadii lagu dilay kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shantii ayuu aad uga murugooday markaasuu khudbaduu ka jeedin jiray masar oon la dhegeysan jiray wuxuu leeyahay tareenkii jannadaa soomaaliya soo maray toban buu ka soo helay soomaalida inta kale yani waa u sabciyaan shuuciga moogtahay marka wuxuu tareenkii jannada u socday baa soomaaliya soo maray toban qof buu ka soo helo jannada raba ayuu odhan jiray waa ninkii odhan jiray yuhuuddi marka laga hadlayo maxaad sheegaysaan yuhuuddu markaa saddex malyan iyo afar malyan waxa lagu shaado yara bateen xoogaah marka wuxuu leeyahay dadka carbeed isagoo markaa carabta keliya xataa maarata ku hareeraysan yuhuudda haddii ragga urdun jooga iyo suuriya iyo masar iyo lubnaan jooga wuxuu la jeeda inta xagga yuhuudda u jeestaan ay kaadida xagga u jeedeen kaadidooda yuhuudda loo jeedi loo jeediyo yuhuudda kaadidaa qaadi badda ku dar lahayd buu odhan jiray kuwaaga marka waxaan is leeyahay haddii markaa mujaahidiintu ay dacam ka helayaan shucuubtooda maraykan maanta maba soo dhowaadeen wuxuu noqon lahaa taariikhda wax la akhriyo maraykan baa jiri jiray la yihahdu noqon lahaa baan isleeyahay waa tahay mid ka mid ah asbaabaha en ugu waaweynaa ee horseeday weeraradaasi waxaa ka mid ah sheekhana taageerada maraykanka ee yahuuddu uu xilligaa siinayey maantana si ka badan sidii hore ayay u jirtaa suurtagalnimada in weeraro kuwaas la mid ah koo iyo tobankii sebtembar kuwa la mid ah ay dhacaan halkee ayay gaarsiisan tahay markaad akhriso dhacdooyinka hadda socda iyo waaqaca hadda taagan waxaan is leeyahay asbaabtii saa sheegtay way joogtaa oo asbaabtii waana kasii dartaba aba kasii dartay waa kasii xoog badatay oo haddii maalinta ahayd maarata gobollo mucayana iyo maanta falastiin waxa ka socdaaba kugu filan maaragtay dersi kugu filan waxaa qasda ka socdoo kale marka asbaabtii oo markaa lagu beegsanayo oo ahayd in mustadafiinta muslimiinta maraykan laga dhiciyo iyo kaalmada yuhuudda uu siinayo inuu joojiyo oo dhaqaalihiisa la burburiyo oo ciidankiisa la burburiyo tii asbaabtii hortaas u taagantahay iyadoo ka dartay oo dacamkiisii yuhuudda uu siinaya waa sii ziyaaday hataa isagii baaba dagaalamaya wuu isqarinaya ciidamadiisa baa ku jira ciidamo maraykan oo diinta yuhuudiga aaminsan oo badan baa waxay ka dagaalamayaan maanta qazay ka dagaalamayaan kuwa isku magacaabay inay saad khayriya yihiin oo musaacadaad fidinayaan oo askaro mukhaabaraada oo maraykana dhooban arrintu way ka dartay intii hore way ka dartay asbaabtii way joogtaa ragga ee dagaalamayaan waxaa isleeyahay maalinta iyo maanta maanta awood badan yihin baan isleeyahay ragga dagaalamaya mujaahidiintuna maalinta iyo maanta maanta awood badan baan isleeyahay markaa suuragal anigu ilama foga jugtii la gaarsiiyo maalinta iyo midka adagba la gaarsiiyo iyadoo asbaabtiina taagan tahay lagu galay oo wixii maaragtay muslimka u geysanaya mustadafiinta in loo aargudo maantana ay mudan yihiin iyadoo raggii maalinta dagaalamayey oo u geystay dhacdadaa geystana ay maanta intay ka xoog badan yihiin waxaan isleedahay insha allahu tacaala ilaahayna aanu barino maaragtay kuwa wixii ku dhacay maalinta ay wax ka daran inay ku dhacaan maraykan waxaana isleeyahay arrintu aad bay suuragal u tahay maan isleeyahay ma isleedahay sheekhana ummadda muslimka haddii ay garab istaagi lahaayeen mujaahidiinta khaasatan sheekh usaama bin laadim raximahullah in la awoodi lahaa in maraykanka la jebiyo islamarkaana uusan awood ku yeelan dunida oo uusan xilligan taageerada uu u muujinaya yuhuudda aysan jiri lahayn saasaan isleeyahay nacam saasaan isleeyahay oo muslimiintu runtii intooda badan ani way hurudaa waaqicana way ka dhacsan yihiin umana diyaargaroobin macrakadan ka dhexaysa xaqa iyo baatilka umay diyaargaroobin maalintu usaama u baaqayey oo lahaa maarata war iskaaga garabtaaga war maaragtay maraykanka layska dhiciyo yuhuda layska dhiciyo haddii u dheganuglaan lahayen warkaa qaadan lahaayeen oo qiyaadadooda ay ku dabafayli lahayn daacaddaah ee islaamka maarata u danqanaysa waxaan isleeyahay maraykan maanta wuxuu noqon lahaa wax taariikhda laga sheekeeyo dowlad weynoo maraykan la yaraha jiri jirtay gacmaha muslimiinta ku burburta maanta in la odhan lahaa baan isleeyahay waabataan kuu sheegayo sheekhaan kuu sheegayo kishki wuxuu leeyahy iskaba dhaaftay in xabad ku tuurina kaadida xaggooda haddii loo jeediyo baaba yuhuuddan yar meesha lagu abuurtay yaaba badda lagu dari lahaa kaadidada qaadi lahayd buu leeyahay marka haddii ay shacab weynaha ama jamaahiirta muslimiintu ay qaacidadu ay mujaahidiinta isgarab taagi lahaayeen maanta warku inta waa ka duwanan lahaa baa isleeyahay maraykanna maaragtay wuxuu ku ururi lahaa meeshii maaragtay dalkiisu ku ururi lahaa adduunkana gacmaha wuu kala bixi lahaa caalamka islaamkana wuu ka duuduuban lahaa ayaan isleeyahay sheekhana maadaama xilligii ay dhacayeen weeradan aad ku sugneed afghanistan iyo bakistan inta u dhexaysa dadkii muslimiinta ahaa ee carabta ama dadkii kaleba sidee xilliga u soo qaabilayeen jihaadka iyo shuclada jihaadka ee markaa dhulkaasi ka jirtay aad bay u soo qaabilayeen xaqiiqatan waxaan xusuustaa madaariskan wax ka dhigi jiray inamadu markay fasaxa galaan wiilasha reer afghanistan waxu dhigi jirnay anigu dadkan waxu dhigi jiray reer afghanistan bay ahaayen laakiin shaawar iyo bakistan u soo qaxay macaahidii uu sheekhii cazaam iyo raggii kale ahlukhayrkaaba ay sameeyeen sidii maxdul aqaliyaat iyo maxdu salmaan alfarisi maxdul ansaar maxdu abu xaniifa iyo wixii lamida maxdu umalqura macaahidda ragga markay ka baxaan oo marxala thaanawiya ay ka baxaan maxadka sare sharciga ah markay ka baxaan fasax baa la siiyaa sanadkii hal bilba ama laba bilood baa la siiyaa markay kulayl wakhtiyaha kulaylaha waa la xidhaa madaariska ama macaahidda markay tagaan hadday saddex boqoloo wiil ahayeen markay fasxa galaan u yaraa afartan iyo konton baa maqnaan jirtay saasay jihaadka ugu biiri jireen waa kuu sheegayaan markay baxayaan hadda qaar ba intay kugu yimaadeen macalin in sarag baa laga yaabaaye macasalaama markaasaad ka fahmaysaa inay rabaan inay jihaadka ku biiraan marka reer aad baa maarata iqbaalka xataa waxaa laga iman jiray intayan dhicin intayan dhacdadu dhicin ee u dhexaysay wakhtigii taalibaan xukumayeen taalibaan si buuxda dalka waxay u qabsadeen marka hore qandahaar waxay ka bilaabeen sagaashan iyo afartii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo afartii laakiin kaabul gacantooda waxay ku dhacday sagaashan iyo lixdii wakhtiga iyada ah aad bay dadka xataa aan afqaanta ahayn ay u imanayeen oo aad bay ugu soo qulqulayeen oo iman jireen oo ugu soo biiriyeen jihaadka reer afghanistanna waa saan kuu sheegay wiilkii kore shan iyo lix iyo toban gaadhaba markuu tanaawida dhamaysto ama sharciga dhamaysto intooda badan boqolkiiba labaatan u yaraan isagaan dhammaysan buu kuu soo noqon maayo wiilka isagoo maaratay fasaxa oo sanad u harsanaa adduunkiisa uga harsanaa ama laba uga harsanayd baa kulinta ku imaad iyagoo tobanay ku imaneen macalin aan isu ducayno haddayna is arag markaasaa marka xaggee aadayaan jabhadda jabhaddii aadayaan jabhadda aadayaan oo markaa waxaa aad loola dagaalamayay ninkii la odhan jiray axmed shaah mascuud baa ku furaa oo maraykan iyo gaal ay dabada ka wadatay oo isaga ilaa marka iyo daalibaan xataa manaadiqdu isagu ay deganaayeen nimanka reer farisiinta ah waadi bansheer iyo lama qabsan waxaa kaloo la dagaalamaya niman shiico layad hazara oo meeshii bamiyaan meeshii marka dambe asnaamteeda la burburinayay mar dambaa taasuna gacanta daalibaan ku dhacday marka wiilashaas waxay rabaan inay axmed shaah mascuud iyo kuwa murtadiinta la dagaalamaan ayna la dagaalamaan shiicadan eeraan garab siinayso ee wilaayata bamiyaan haysta ee meeshaa qabsaday taasay u tegi jireen dagaalkaasay u bixi jireen markaasaa kuwa soo qaar soo noqdaan bay ku leeyihin hebel waa shahiidi hebel waa shahiidi hebel wiilashaas shala u dhegeysay marka aad baa loo qaabili jiray aad bay maaragtay ay u socotay maaragtay in safuufta jahainta lagu biiro aad bay u badnayd
adinka dadkiina soomaalida ee xilligaa bakistan joogaya afghanistan ka waran dareenkiinu siduu noqday weeraradaa kadib maxaa iska kiin bedelay wadcigii aa ku sugnaydeen horta wadciga marka hore kamaana dhacsanayn waan la soconay oo adigu ama marka hore macalin ahow oo dhinacan tacliinta lagu jeediyo ama mujaahid qoriga sitahayadoo marba jabhada taga ka soo noqdo oo meesha lagu kulmi jiray hal guriyo guri martiyaday bishaawar ku lahayn soomaalidu arday waxaa jira jaamacatu bishaawar dhigta oo caadi ah qaar caafimaad barto iyo qaar wax kale barto waxaa jira marka dad mucalimiino iyo dad weliba shaqooyin u haya islaamka oo muasasad islaamiya ka shaqeeyo waxaa jira dad iyagu faqad hadafkooda dhanba waa mujaahidiin iyagu waa jabhado weye marka markay soo degaan meesha lagu kulmi jiray marka waxa dhacayana waan la soconnay oo dee maanan moogeyn intii markii horeba intay dhacdooyinku dhicin laakiin markii dhacdooyinka ay yimaadeen waa la raggii horta mujaahiintaha iyagu buuriya ku noqdeen fasax dambe noogu yimaadaan iyo booqasho waaba laiska qabanaya marka maba in la arkaba ma rabaan moogtahay intayadii macalimiintii waxayd iyo shaqaalihii kale oo muasasadka u shaqaynayana waxaan noqonnay gacanku gabadoo xataa guryihii baa habeenkii in la seexdo ayaa suuragal noqon weyday marka meesha aad ka shaqayso maalintii inta badan meesha ay laafitada ku taalla ee muasasada carabiya khayriya ku taalla way ka lexleexan jireen meelaha shaqada laakiin guryaha ashqaad guryaha la degan yahay habeenkii u dhici jireen mukhaabaraadka bagasaantu iyagoo maraykankii oo u shaqaynaya wareenkan la socdo oo malafka daba wato oo magaca kaa qoray oo maxaa la yidhahdaa uu la socdo waa kamandos oo bakistaniin ah oo maraykan ku adeegsado iyo dadkii si ayadoo rag iyo dumar balo habeenkii guryaha imanaya
marka dareenkii marka wadciga amniga waa adkaaday aad iyo aad iyo aad sidii hore isaga bedelay oo dadkan iska macalimiinta iska maaragtay xamaalanayay markii hore markii laba bilood ama saddex jooga waa loo iman jiray nimanka la yidhaahdo mukhaabaraad bakistaniya wax kaa buuxbuuxinaya waxay kaa buuxiyeen toban sano ka hor bay maalin kasta shantii bilood marka ugu soo noqonayaan goormaad soo gashay maxaad u soo gashay xaggaad ku dhalatay maxaad baratay intii maalintii u horreysay baasaboorka maad kaa qabanayeen ay ku weydiiyaan bay kugu soo celcelinayaan kugu soo celcelinayaan yacni waxay leeyihin ninkii wuu joogaa waxaa la akidaya inaad joogto aadan jabaha ku maqnayn inaan buuraha aadin weliba marka fasaxa la yahay iskuulladu fasax yihiin ama macaayadu fasax yihiin bay aad kuugu imanayaan kuu raadinayaan marka telefoonkaaga haystaan u qoran waa ku soo raadinayaan meesha shaqaday kuugu imanayaan meelihii lagaa heli karo dhan bay kuugu imanayaan ururka gurigii soomaalida martiday kuugu imanayaan iyagu waxay ku hayaan kontaroolkaasay kugu hayaan oo inaadan waxaa layska ilaalinaya waa inaadan qori qaadin oo intii fasaxa aadan buuraha aadin marka amnigu aad buu adkaaday guryihiin laysugu daataa timi waxaa timi in reer intaan iska ka fogeyno oo islaamabad aan idhaha dumarkii iyo caruurtii xagga aada oo meeshaas waxbarasho ka doonta annagii un kusoo harno shaqadii dhexdeedii habeenkiina saddexna maalintiina joogno aan la bixinba waa soo dhacday marka aad ba amnigu u adkaaday dareenku saasuu noqday marka waxay noqotay markii hore mujaahidiin baan raadinayna bay odhan jireene waxaa caddaatay qof kastoo muslima oo ama ha jihaado ama yujihaadine maraykanku inuusan kala soocayn taasna way noo caddaatay safarada warkooda badaa warkooda badaa fiisaha ay ku siinayaan marka dambe waxay ku leeyahay saad fiisa u qaabish waxaa la qaadanaya sanadka mar la cusboonayn jiray marka maalinta mid waxaa lagu leeyahay balaag liiska lagugu daray liiska madow baa lagugu daray oo yaagu muxuu yahay maya liiska madow baa ku jirtaa lagu jadiidin maayo markaasaa lagu wareejinaya wareejinaya wareejinaya marka inaad iskaga tagto oo ka baxdo markaana weliba halis u tahay in airbortka lagugu qabto oo lagugu marmarsoodo fiisiya baa kaa dhacay marmar waxaa lagugu marmarsinya laga dhiganayaa fiisiya dalka ku joogtaa kaa dhacay jeelka lagugu ridaya waxa laga yaba inaad soo noqon aad horay goontinama lagugu qaado taasaa dhici jirtay rag waxaan ogahay ka soo baxay meesha nagaga soo tegey oo inay xataa aeroboordhada bakistan ka duulaan kasoo duulaan ay u suurageli weyday dhul intay maraan jaynaha iyo xaggaa ka soo baxay baan xusuustaa markaa safaradina aad bay u adkaadeen waxaa kaloo dhacday hay-aadkii khayriga ahaa ama madaaristii in cunaqabatayn lagu soo rogo oo dadkii xitaa wuxu soo diri jiray ee la raadiyo sacuudiga iyo meelaha lamid waxu ka soo diri jiray dadkii muxsiniinta ah muxsiniinta hebel waa la qabtay hebel waa la qabtay hebel waa waxaan xusuustaa nin la ohan jiray mansuur alqaadi oo aad u fiicna weliba dad maraykanka kusoo bartay buu ahaa idaarada soo bartay oo marma korneen noogu iman jiray madaariska sacuudiga o dhan ku yaala afghanistan iyo iman jiray iyo bakistan oo aad mutaxamis jihaadka ugu ahaa oo xitaa markuu yar inta yar kula jooga ilmahan macaadda ku jira uu taxriirin jiray maalinta dambe in la yidhaahdo mansuur alqaadi way qabteen maraykankii baa qaatay sacuudiga u dhiibay waa ninkii reer sacuudiga u dhashay isagoo dalkiisa joogaa la dhiibaya maraykan baa loo dhiibayaa kaxaysanaya waa garta marka arrintaasi markaa dambe u adkaatay aad bay isu bedeshay
afar labaatan sano kadib sheekhana ma la dhihi karaa bulshada maraykanka ee gaalada ah waxay ku baraarugeen asbaabihii loo weeraray koob iyo tobankii sebteembar iyagoo cashir ka baranaya duulaanka khaze ee yuhuudda iyo waraaqaddii sheekh usaama ee labaatan sano kadib dunida xusuusisay dulmiga maraykanka uu ka wado saas weeyaan ummadda maraykanka hadda qaar badan oo hadda ardadooda dhalinyartooda jaamacadaha dhigta iyo aad bay u baraarugeen oo mudaharaad iyo waxay wadaan iyo cadaadisina xukuumadda waxba iyagaan waxba maqlayno nimankan waa niman go-aan qaatay in muslimiintu baabiyaan laakiin ardadaa qaar badan oo kamid a waan hataa muslimiin xitaa ahayn muslimiin maraykan aan ahayn aan ahaynna ardada maaragtay ajaanibka wax ka barta maraykan ee maraykan gaala ah oo laga yaba kristan inay yihiin iyo calmaani inay yihiin baa xataa arrintaa ka dhiidhiyey oo xaqiiqadii waxay ogaadeen loo sheegi jiray usaama inuu yahay nin gardaran oo wixshiya oo nabad oo maaragtay dhigiicaba arrintiiba inay noqotay markay qase wax ka dhacya arkaan oo inagu wixii usaame lagu eedeynayso inagaan samaynayna baabi'inayna maxaa la ilmihii baabi'inayna islaamihii baabi'inayna iyo marastii baabi'inayna odayaashii duqeydii ahayd baabi'inayna markaasay dib waxay ugu noqdeen risaaladiisii inay akhriyaan dib u akhriyaan oo ay ogaadaan wuxuu ka dagaalamayay inuu waxaan maanta dhacaya yihiin marka way baraarugeen qaar badan baa baraarugay laakiin xukaamta maanta haysata caalamka maarata gaalada ama caalamkaba haysata oday dhegay wax ku maqlaan ma laho waxay leeyihiin waxay goosteen islaamka in la tirtiro ninkii lcomikafili la odhan jiray waa mid talyaani waxa filaya wuxuu noolaa qarnigii afar iyo tobnaad waxaa la yidhahdaa wuxuu dhashay kun afar boqol iyo afartan iyo sagaalkii kun shan boqol iyo toddobiyo labaatankina wuu geeriyooday siyaasadda ku socdaan waa ninkaas fikraddiisii oo wuxuu aaminsan yahay wax diin leha meel layska dhigo in wax akhlaaqa meel layska dhigo wuxuu nadariye uu aaminsan yahay layaahdo alghaayatu tubariru alwasiila haddaad hadaf leedahay si kasta ku gaadha hadda waxaad rabtaa inay muslimka baabi'iso caruur ha u naxariisan dumar ha u naxariisan maraafiiqda iyo dhakhtarada cusaalada ka burburi biyaha ka burburi korontada ka burburi hadafkaagu waa inaad qazi matalan qabsato marka habaha ka tegin akhlaaq dabarta iyagu ma laha marka nimankana waxba maqlayne shucuubtooda xataa qaar badan baa dareemay oo maanta leh warwana gar daranahaya ummaddan sida ka dayno oo reer khaza maaragti waa waa bashar oo sidanoo kale dareen leh oo dhiig leh marka saa loo dilin waxay galabsadeenna male oo ilmo iyo caruur haddii mujaahidin raadsanaysaan oo aad raadsanaysaan kitaabul xusni qasaam iyo iyo maxaa layahay jihaad alislaam iyo niman ka dagaalamaya meesha raadsada laakiin dumarkan iyo maxay eedeen iyo ilmahan iyo duqaydan maxay eedeen dad badan saa ku baraarugsan laakiin kuwa hogaanka haya maanta ee nimankan dee sahayanatuljudud la yidhahdo sahayanatuljudud sahayniyinta cusub oo nimankan jamhuuriyinta la yidhahde taraam iyo wax daran ka mid yihiin dheg wax lagu maqla male shacab ayan maqlayn cid kale ayaan maqlayn waa qaayadii bay u socdaan iyo hadafkii ay dhigteen oo ah in falastiin la baabi'iyo shacabka falastiin wax la dilay iyo wax banaanka lagu tuura laga dhigo taas baa iyaga u cad laakiin shucuubta dareen baa jira kacdoon baa jira mudaaharaad baa jira waxay ogaadeen wax badanoo loogu sheekayn jiray inay been yihiin oo iyagu ay yihiin irhaamiinta dhabta ah ay kuwa u taliya ay yihiin bay ogaadeen waa gartay dadka muslimiinta maanta waxay ku jiraan sheekhana dacfi iyo wahan halkii ugu liidata ah waxa kaze ka socda ayaana markhaati nool ah oo la wada arki karaa ummadda muslimka ah maxaa la gudboon oo aad kula dardaarmaysaa maanta
dardaaranka aynu ummadda muslimkaas inaynu nafteena inoo ka bilaabayna waxaa weeyaan maaragtay maanta waad aragtay cadaawaddii awalba way iska cadday laakiin way korodhay gaaladu u haysay muslimiinta u haysay way korodhay haddaan yur layska odhan oo layska qaban oo layska celinna waxay u socdaan waa inay caalamka islaamka oo dhan ay ka dhigaan sida maanta waxay qaza ku hayaan oo kale ay ku sameeyaan ilaahay unbaa naga hayo ku badbaadayna maaragtay raxmaddiisa yacni waxay kuula hadhayaan ma laha marka ummadda waxaan kuula dardaarmi lahaa horta inay kitaabka ilahay u noqdaan kitaabka ilaahay inay u noqdaan kitaabka ilaahay ayay wax badan oo ka faa'iidaan ka helayaan noloshoodii dhan iyo badbaadoodii aakhiriya adduunkaba kitaabkay ka helayaan jihaadkiibay ka helayaan oo kitaabka wuxuu ku boorinaya in gaalada iska dhiciyo intaasoo aayadood aan tirada ahayn buu maarata ku boorinayaan waxa maaragtay kitaabka ku boorinaya inay midoobaan oo hal noqdaan hal meel hal saf noqdaan maantana say u kala daadsan yihin waan u jeednaa ducufkay ku jiraan iyo liidnimada waxaa saas sheegtay kugu filan daliil iyadoo intaas oo malyan oo muslimiina ay saas ugu hareereysan yihiin oo dhagaxa laga soo tuura xuduudka masar uu qase soo gaadhayo mamara rafax waa meel mamar ama waa hal baab oo waa hal baab baa u dhexeeya khaza iyo dalka masar iyadoo intaa loo jiro ayaa waxay keentay maanta in saa loogu daawado reer khaza in saa loo baabi'iyo saa loo cidhibtiro saa loo xasuuqo dadkii marka midnimadii waxaan iga galay falastiin bay ka socotaa buu ku leeyahy waxaan xusuustaa dadki maanta xataa raganimada islaamka sana raganimada ka tagtay dadnimadaa ka tagtay waxaan xusuustaa dagaalkii markuu dhacay caynu jaaluud qaa'idkii weynaa ee qudus ninkii la odhan jiray uu hogaaminayey yaa markii u horreysay markii tataarkii soo shaam soo qabsadeen oo ogaaday inay masar ku soo aadan yihiin ayuu kuma sugin masar kuma sugine ciidankiisi xooggiisi khazo u diray meesha khaza la yahdo ayuu u diray ilan khaza waxa weeye waxa weeye waa amnigii waa xuduudka amnigii laga ilaalinayay masar laga ilaalinayay marka wuxuu sameeyey ka hortag darba istibaaqiya isaga meeshay kusoo duulanaayeen khazaaheed buu uga hormarayba iyagaaba dabinkii ku soo dhacay marka xataa kuwa xukaanta ee maanta dulliga ee masar xukumaya siisi iyo wax lamida iyo ciidamadiisu hadday xataa iska dhaaf islaamay u danqadaan ay ay xataa wadaninimo hadday u danqanayaan wadanimadu shay bannaan maaha inaad maarata diinta ka horreyso aad maarata iyada ka dhigato diin laakiin hadday xataa ku fikiri lahay maanta inay masar badbaadiyaan oo masar ahaan u badbaadiyaan iyagan islam badbaadinayn waxaa la gudboonayd yuhuudda hadda qasa soo gelaysa meesha u socota nihaaya meesha u socota misr wey yuhuuddu ma leha xuduud yuhuuddu waxay aaminsan yihiin nadariya la yidhaahdo min alniil ila alfuraat waa khariiday samaysteen waana ka go'an tahay intay juhud ku bixin karaanna waa ku bixinayaan gaaloo dhanna arrintaa waa ku ayeedsan yahi waa ku raacsan yahi marka niilka laguu sheegayo waa masar dhexdeedii ubucdeedii weeyaan marka inuu waxaan masar jooga waxaa la rabaa inay fahmaan inay fahmaan maanta weesha loo socdaa maaha inta khazal la qabsado oo la burburiyo oo ardadu nabad noqonaysa yuhuudi farahay laabanaysa wallaahi hadday maanta ku dhaafaan ghaza hadday ku dhaafaan oo ay qabsato yuhuuddu laa qadar allah hadday qabsato tallaabada ku xirtaa waa masar weeyaan ma istafahamayaan marka waxaa la rabaa maas ummaddu inay kitaabkeeda u noqoto kitaabkaasaa midaynaya oo ka dhigaya ummad isu danqanaysa oo maaragtay hal saf ah safkii baa kala daatay maanta oo kii geedkaa kuu jiray baan kuusoo gurmanayn oo kule meeshan waxaa la yidhaha falastiin halkana masar baa la yidhahdaa waa waa kaartaday dhigeen saykis iyo biuka labadii nin adduunka caalamka carab kala qaybsaday oo lagaa dhaadhiciyey adigu masri baa tahay wax kale waxba kaama gelin wax kale marka halkaasaa loo kala xidhay waxaasay arrintii noqotay marka haddii muslimiintu ay midoobi lahaayeen waxa weeye waxba iska hadday kitaabkooda ku noqon lahaayeen way midoobi lahaayeen hadday midoobaan kitaabku wuxuu ku boorinaya inay jihaadaan way jihaadi lahaayeen hadduu maaragtay ay kitaabka ku noqdaan kitaabka inay isu naxariistaan oo isu dhibriyaan oo jirkooda isu danqado ayuu ku boorinaya way yeeli lahaayeen marka waxaan ummadda kula talinana kitaabkeeda inu noqoto waa masteru talaqi alwaxiid meesha keliya wax laga qaato qofka islaamka wax ka qaato halkaas weeye dimuqraadiye iyo qabaaliye iyo qaran iyo waxaa dhinta meel layska dhigo oo xuduudahaas iyo derbiyadaas gaalada horta la jebiyo kitaabkii lagu midoobo oo saf keliya la noqdo oo jihaadkii maarata la cilaansado qoriga la qaato la icdaad la sameeyo oo magaalo layska dhiciyo wax kale oo maanta ummadda lagula ballamayo ummadda tira yaraan ma hayso maal la-aanna ma hayso waxaa haysa kala daadsanaan iyo siyaasad xumo iyo in gaala gacantii u gashay oo xukaamta xunxune muslimiinta maarata dusha laga saaray inay niman gaalada u adeega yihiin kuwa in laiska leexiyo jihaadka laga bilaabo iyaga markii safka la mideeyo oo kitaabka loo noqdo hadafka u horeeya gaaladaba ka sokeeya inuu noqdo kuwan murtadiinta la isdhaafiyo haddii markaa muslimiinta iyo gaaladu isku soo baxaan muslimiintu way ka reynayaan gaalada laakiin waxa kan dulliga ee kula dhashay dalka kulale kuwa midabka eg afkaagii luqadii ku hadlaya kuwaasaaba intaadan gaaladii gaadhinba kuwaasaad isku irkabeelaysa isku dhamaanaysa marka waxaan kula talin ummaddu inay midowdo kitaabkeeda ku midowdo markaas insha allah cizadii usoo noqonayso cumar ibn khataab waxaa laga wariyay inuu yidhaahdo odhan jiray annagu waxaan nahay ummad ilahay islaamka ku cizeeyey haddaanu cizada meel kale ka raadino adallana allah ilahay waana duleynaya deliin ilahay duleeyana maxaa u yaalla ilahay duleeyey maxaa u yaalla waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim bu ilahay quraankiisa ku leeyahy qof ilahay duleeyey meel karaamo looga raadinay sharaf ma laha marka ummaddu kitaabkaasay sharaf ku lahayd iyo islaamkaasay ku lahayd inay u noqoto oo kitaabka difaaciisa iyo ku dhaqankiisa isu taagto oo safkeeda midayso oo kala daadsanaantan iyo anigu dal hebel baan ahay ana dal hebel baan ahay anigu xisbi hebel baan ahay adna xisbi hebel baa tahay iyo adigu qaara heblaatay qaara waxaasoo dhan inta xawaajistaasoo dhan inta laga gudbo in gaalo la iska celiyo saf qura la noqdo ayaan kula talin lahaa ummadda waa hagaag dhegaystayaal intaasi ayaan ku hakinaynaa barnaamijkeennii andalus bodkasti oo mar kale maanta uu marti noogu ahaa sheekh cabdililaah islamarkaana aan ku soo qaadannay xalqa ku aadan weeraradii koob iyo tobankii sebteembar oo hadda laga joogo afar iyo labaatan sano intaa mid lamida barnaamij caynkan oo kale aan ku kulmi doonno inshaa allahu tacaala waxaannu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة وألبسنا ثياب الخزي فأيقنا مدى النقمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة وألبسنا ثياب الخزي فأيقنا مدى النقمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيدوا لفجرنا البسمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة